golaha walaalaynta bulshada iyo qabyaladeedka soomaaliyeed oo ay hormuud ka yihiin culimada soomaaliyeed ayaa baaq u diray dad walaalo ah oo shaqaaqa ku dhex martay deegaanada qoriley iyo gumburka cagaare ee gobolada sool iyo nugaal ee puntland kulanka ay xubnaha golaha walaalaynta bulshada iyo qabyaladeedka soomaaliyeed ay isugu yimaadeen waxa ay ku muujiyeen inay ka xun yihiin colaadda soo lallaabatay ayna ku dhimanayaan dad hormuud u ah bulshada sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur gudoomiye ku-xigeenka golaha walaalaynta bulshada iyo qabyala diidka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in dhiigga daadanaya la joojiyo nabaddana laga wada shaqeeyo sheekh maxamuud faarax bile ayaa dhankiisa warbaahinta ugu baaqay inaysan buunbuunin shaqaaqadaasi waxa uu sidoo kale odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay arrintaasi dhex galaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimmada iyo indhagaradka bulshada soomaaliyeed ayaa si wada jir ah ugu baaqay dadka walaalaha ee deegaanada hoodka gumburka cagaare wadadega inay colaadaasi joojiyaan golaha walaalaynta bulshada iyo qabyaaladiidka soomaaliyeed ayaa ka shaqaynaya sidii loo suulin lahaa qabyaaladda dadka sooma laiskugu soo dhoweyn lahaa xamse cabdirashiid s b c boosaaso